ayaamahan waxaan maqlayay xan fara badan oo magaalada ku jirta kacdoon ha la sameeyo jidadka ha la xiro ha la gubo taayar ha la gubo xaafadaha qaar ha la qabsado isbarooyin ha la dhigo iyo green line iyo qad cagaaran xamar xantaasaan maqlayay maanaa waala mise waa wax jira waay waa wax jira lama inkiri karo dadka waxaa ku hadaaqaya waxaa la rabaa inay ka waantoobaan haddii kale dowlad iyo shacbi isku duuban laguma aadee gurigaa loogu tegaya waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego dowladnimo inayna ku imaanayn tuugmo iyo baryo iyo salaax dowlad dowladnimo xoogay ku timid xamar markay imaanaysa dadka mayaan baryayn sidii loo baryaayay labati siddeed iyo toban sana la baryaya waa diiday soomaaliya siddeed iyo toban sana la baryaayay maalintaan xamar soo gelayay oon habeenkan afgooya ku hoyday anoo dhulka soo maroo ka imid baydhabo magaalada ha soo gelin baa leeyihi magaalada dowladdii ay soo geline buundada afgooyay soo dhaafeen iyo buundada balcade hanala xaajoota waxaa dhahaya soomaali bay ahayn dowlad maa la xaajoonaysa shacbi xoogay ku timida barya ku miman xoog baana lagu ilaalinayaa dhiig geesiyaal iyo gabdhay raggaana lagu ilaalinaya ogaada waxaan rajaynaya ciddii u malaysa dowladdu inay dulqaad badantaan aaminsan anugu waana laga rabaa dowladu inay dulqaad leedahay laakiin markii dulqaadku bato bato bato ee loo maleeyo inay doqon yihiin madaxdu inayna doqon ahayn inay muujiyana la rabaa yaan lagu sirmin dadka ha loo caqli celiyo guddoomiye batuula halka ka sheegta wiil kasta nin kasta guriyuu ku soo hoydaa casho loo karin ahaa ilmihii ilmihii aabbay leeyihiin iyo adeer iyo waxaas guryahay kusoo ay joogaan ragga dowladda inay dumiyaan ka shaqaynaya